الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مهد لله إله با إسكاله الحمد الثناء الجميل وصف جميلة هي تلمان وناكسن لله ilaah bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda ahaayo barbaarinaya murabbi alcaalamiin wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo kaa-inaani ha ahaadeen calaa sayidinaa sayidkaanagii dushiisa muxamedin ahaa wa calaa aalihi aalkiisana allaha yeelo wa asxaabihi asxaabtiisana allaha yeelo ajmaciina dhammaantood أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى شهاadتين أول mا شhaykan ugu horeeyo يجب waaجibayo عalىa كuلi مسلم qof kastoo mسلma waxa ku waaجibayo waxa ugu horeeyo اعtiقاad معنى شhahaadaتين labada شhahaado macnahooda اعtiqaadintooda way أشhهad أn laa إلaha إlا الله وأشhهad أنa محamdا رasuuل الله waa shahaadateynka shahaadateynka macnahooda inuu ictiqaadiyo way wa tasmiimu qalbihi qalbigiisa waa inuu ku yacni ku dumo yacni tasmiim waa inuu ku jamciyo oo qalbigiisa ku qabto calayhi calaa macna shahaadateyn shahaadateynka macnahooda macnihii shahaadateynku marka kuu sheegaya la doonaya qofku inuu ictiqaadiyo qalbigiisana uu ku hayo wamacnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheedu aclamu waxaan ogahay wa actaqidu aan ictiqaadin biqalbi qalbigayga waxaan ka ictiqaadinayaa wa ubayinu ligayrii gayrkayna waxaan u caddaynayaa allaa macbuuda allaa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudo fil wujuudi koonka fiigiisa inuusan ahayn ila allah allaha macbuud xaqa mooyaan oo ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheedu waa intaas aclamu waxaan ogahay wa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu macnaheedu aclamu waxaan ogahay wa actaqidu aan ictiqaadin biqalbii qalbigayga aan ka ictiqaadin wa ubayinu ligayrii gayrkayna aan u caddaynaya waa dadka kale allaa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo fil wujuudi koonka fiigiisa inuusan ahaanin ila allah allaha waaxidkaa mooyaane wa annahu ilaahay wa actaqidu waxaan ictiqaadin oo aclamu aan ogahay wa ubayinu ligayrii annahu qaniyun annahu ilaahay qaniyun inuu yahay mid deeqtoomay camaa siwaahu wixii ka soo haroo dhan buu ka deeqtoomaa muftaqirun ilayhi muftaqirun miday u baahan yihiin weye ilayhi ila allah kullu maa cadaa wixii ka soo haroo dhanba wa annahu qaniyun camaa siwaa muftaqirun ilayhi kullu maa cadaa yani ictiqaadka macna shahaadateyn buu ka mid yahay waxdaaniyada ilaahay markaad ictiqaadayso mid xaq lagu caabudo ma jiro oo yacni koonka fiigiisa ila allah wa annahu qaniyun camaa siwaa ilaahay wixii ka soo haroo dhan wuu ka deeqtoomaa muftaqirun ilayhi kullu maa cadaa wixii asaga ka soo haroo dhanna asagay u baahan yihiin marka ilaahay waa mabaahdo wixii ka soo haroo dhanna asagay u baahan yihiin waa mabaahdaha loo baahan yahay markaa mutasifun mid sifoobay weeye ilaahay mid sifoobay weeye ku sifoobay bikulli kamaalin kamaal oo dhan buu ilaahay ku sifoobay munazahun mid laga nasahay weeye oo laga hufay tansiihu waa hufid mid laga hufay weeye can kulli naqsin nusqaan kulligeed marka allah subxaanahu wa tacaala mutasifun bikulli kamaal kamaal oo dhan buu yacni ku sifoobay munazah wuxuu ka nasahan yahay oo laga nasahay can kulli naqsin nusqaan kulligeed wamaa khadara bilbaal wamaa khadara wixii kusoo dhaco bilbaali qalbiga wixii kusoo dhacana ilaahay wuu ka nasahan yahay oo qalbigaaga ilaahay kuma suurayn kartid wax alla wixii qalbigaaga kusoo dhaco wax weyn ha noqdo intuu doono la ekaysee wax adiga bini aadamba qalbigaa kusoo dhaca ilaahay wuu ka nasahan yahay wamaa khadara bibalik fallaahu khilaafu dalik wamaa khadara bi- bibaalika qalbigaaga wixii kusoo dhaco wax alle wixii qalbigaaga aada ka suurayso fallaahu bikhilaafi dalik ilaahay wuu khilaafsan yahay qalbiga kuma suurayn kartid wey adiga lam yatakid ilaahay ma yeelanin saaxibatan zawjo walaa waladan waladna ilaahay ma yeelanin walaa yumaathilu uma misloobo fii daatihi daatadiisa wa sifaatihi sifaatkiisa wa afcaalihi afcaashiisa axadan axadna axadna ogama misloobo yacni axad mathal u ah mathal waa la mid yacni wax ilaahay u misloobo oo la mid a ma jiro daatadiisa wax kula mida ma jiro sifaadkiisoo kale waxle ma jiro ficilkiisoo kale waxle ma jiro axad u mislooba ma jiro mar hadduuna mathal lahayn yacni ma ka suuroobayso marka walad iyo saaxibo saaxibo iyo waladna kama suuroobayso oo qofku mathalkiisuu saaxibo ka dhigan karaa guursan karaa hadday uu is- yacni waladkiiyo waalidkuna waa mathal oo waa isku mid oo way isdhaleen marka ilaahay mathal ma leh subxaanahu wa tacaala ah lam yatakid ilaahay ma yeelanin saaxibatan saaxibo zawjo walaa waladan waladna ilaahay ma yeelanin walaa yumaathilu fii daatihi walaa yumaathilu uma mitloobo uma eko la mid ma aha fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi axadan axad axadna uma mitloobo laysa ka mitlihi shay wa huwa samiicu lbasiir lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay ma dhalin lama dhalin wax kufu ana ma jiro kufu waa mathal Ah, wax u beegtoomo oo la mida ma jiro wey Ah. wa macnaa ashhadu anna muxamadan rasuulullah macnaheedu aclamu waxaan ogahay wa actaqidu aan ictiqaadin biqalbii qalbigayga aan ka ictiqaadinaya wa ubayinu ligayri kayrkayna aan u cadaynaya anna sayidanaa sayidka anagii muxamed ibna cabdillaahi ahaa cabdullaahi inuu addoonka ilaah yahay wa rasuuluhu inuu yahay ayaan ictiqaadinaya waxaan ictiqaadinayaa oon keyrkeyna u caddaynayaa anna sayidanaa sayidka anagii moxamed ibni cabdillaahi ahaa cabdullaahi inuu ilaahay addoonkiisi yahay nabigu waa addoon ilaahay Ah, waa addoon waa bashar wey malagna ma aha yacni ah, jinnina ma aha waa basharoo waa bini aadanoo waana cabdi oo waa addoon ilaahay wey addoon ilaahay uu abuuray wey cabdullaahi ilaahay addoonkiisi wey wa rasuuluhu rasuulkiisi wey lasoo diray ilaa kaafati alkhalq makhluuqa dhammaantood baa loo soo diray risaaladiisu waa caamo kulli makhluuqa oo dhan ayuu rasuul u yahay wey yuu rasuul u yahay waxa caqliga leh risaaladoodu waa risaalatu takliif malaa'igta waa laga reebaya insi iyo jinniga risaaladoodu waa takliif takaaliif waay yaa la saaray waajib baa la saaray Ah, malaa'igta iyo wax alla wixii jamaadaada iyo maalaa yacqilka xayawaankan caqliga lahayn iyo wixii jamaadaadka o dhan inta kale o dhan risaaladoodu waa tashriif inay min ummatihi noqdaan ayuu rasuul ugu yahay weeye yani ummadiisa waa ummadda ummadaha ugu sharafta badan wey u fadliga badan ilaa kaafati lkhalqi baa loo soo diray saadiqun wuxuu ku run sheegayaa waxaan ictiqaadinayaa oon rumaynayaa saadiqun inuu nabigu run sheegayo fii kulli maa akhbara bih wax alla wuxuu sheego o dhan run buu ku sheegaya waa rasuul ilaahay ah, waxa uu ummadda u sheegayo o dhan waa wax ilaahay xaggiisa looga soo dhiibay wey been waa ka mustaxiil ambiyadu yajibu calaa kaafati alkhalq makhluuqa dhammaantii waxa ku waajibayo tasdiiquhu inay rumeeyaan waa inay u rumeeyaan wax alla wixii uu oola yimi wa mutaabacatuhu inay raacaan wayaxrumu waxaa xaaraam ah calayhim calaa kaafati alkhalqi waxaa xaaraam ka ah takdiibuhu inay beeniyaan wa mukhaalafatuhu inay khilaafaan faman kadabahu qofkii beeniyo fa huwa daalimun daalim weeye kaafirun oo gaal ah qofkii nabiga beeniyo waa gaal gaalkuna waa daalim dee wadaalimuun waalkaafiruuna hum adaalimuun baa ilaah yidhi Ah, marka waa daalimku de waa gaalka Ah. waa qofkii markaa beeniye rasuulka faman kadabahu fa huwa daalimun kaafirun waman khaalafahu qofkii khilaafo fa huwa caasin weeye khaasirun khasaaray weeye qofkii nabiga caasiyo oo sunnadiisa ka tagana waa qof caasi a weeye khaasirun khasaare wey wafaqana allahu allahana waafajiyo likala- likamaali mutaabacatihi nabiga raacidiisa kaamilnimadeeda wa rasaqanaa allaha nagu irsaaqo kamaala tamasuki qabsasho midda ugu kaamilsan bisunnatii sunnadiisa aan qabsanno wa jacalanaa allaha naga yeelo miman allaha naga yeelo yuxyii noolaynayo axkaama shareecatihi shareecadiisii lagu soo dejiyey ee lala soo diray axkaamteeda dadka nooleeye ee ku dhaqmay allaha naga dhigo watawafanaa allaha na oofsado calaa millatihi diintiisa allaha nagu oofsado waxasharanaa allaha nagu soo kulmiyo fii zumratihi jamaacadiisa wa waalidiina annaga iyo waalidiinteenni wa owlaadana owlaadeenni wa ikhwaanana walaalaheen wa axbaabana axbaabteenni aan isjeclayn wa jamiica almuslimiina aamiin uma yajibu uma intaa bacdigeed macna shahaadateyn markii uu qofku ictiqaadiyo sida uu la yimaado uma yajibu waxaa waajiba calayhi cala almukalaf qofka mukalafkaa waxaa waajib ku noqon an yatacallama inuu barto shuruuda salaati salaada shuruudeeda maxaa yeelay towxiidka waxa ku xigo rugniga ku xigo waa rugniga yani labaad waa salaada wey marka markuu qofku towxiidka uu si fiican u ictiqaadiyo oo ictiqaadkiisa uu wanaajiyo ee uu la yimaado waxaa ku waajibayo inuu barto salaadii markaa uma yajibu calayhi cala almukalaf waxaa waajibku an yatacallama inuu barto shuruuda salaad salaada shuruudeeda wa arkaanaha arkaanteedii wa mubdilaatihaa iyo waxa burinayay salaada fa shuruuduhaa salaada shuruudeedu ithnaa cashara labiyo toban wey labiyo toban shardi bay salaadu leedahay oo haddaan lala imaanin salaadu ayna ansaxayn shardi waxaa la yidhaahdaa waxa mashruudka waxa loo shardiyey baa loo shardiyaa shardiga haddii la waayo kii loo shardiyeyna waa la waaye oo waxay yidhaahdaan idaa fuqida ashardu fuqida almashruud haddii shardigii la waayo shardigaa wixii loo shardiyeyna meeshuu ka baxaya ka shardigiiyo mashruudku way isku xidhan yihiin marka shuruudda salaada haddaan lala imaanin salaad ma suuroobayso ma suuroobayso oo shuruudda weliba waxa weeye salaada intaan la gelin horteed waxa lagu sifoobaya wey waxa la doonaya intaadan salaada gelin inaad ku sifowdo shardigu wuu ka horeeyaa salaada rukniguna waa maahiyatu salaad waa wixii salaadu ay ka- ka dhismaysay salaada maahiyadeedii xaqiiqatu salaad weeye arkaantu shuruuduna wuu ka horeeya waa loo shardinayaa marka shuruuddaa la helo ayay salaad suurtageli kartaa oo imaan kartaa wey macnaheedii wey fashuruuduhaa salaada shuruudeedu ithnaa cashara waa labiyo toban alwal shardiga koobaad dahaaratu thawbi walbadani walmakaan min annijaasaat dahaara waa shardiga koobaad ee salaada shuruudeeda u horeey waa dahaaro maxaa laga doonayaa dahaarada dahaaratu thawb dharku waa inuu daahir yahay dharka aad ku labisan tahay oo inaad ku tukato aada doonayso waa inuu daahir yahay walbadan qofka tukanaya inuu tukada doonayana badankiisu waa inuu daahir yahay walmakaan makaankuna waa inuu daahir yahay meesha aad ku tukanaysana waa inay daahirta maxaa uu ka daahir noqonayaa min annijaasaat nijaasooyinka oo dhan nijaaso waa inaad daahir ka tahay dahaaratu thawbi walbadani walmakaan min annijaasaat nijaasaadka marka maxaa la yidhahda nijaasaadka waa inaad iska daahirtaa lagu leeyahay nijaasaadka aan iska ilaalinayo waa kuwe wahiya nijaasaadkii alkhamru khamradii walbowlu kaadidii walqaa'id saxaradii walrawthu digadii waa xoolaha digadoodii xaarkoodii wadamu dhiiggii walqayxu malaxdii walqay-u matagii walkalbu eygii walkhinsiiru doofaarkii wa farcu axadihima wixii ka farcamay midkood walmeytatu meytadii waxa naftu ka baxdayoo aan la gowricin weye wa shacruhaa timaheedii wa dilfuhaa cidideedii wa jilduhaa maqaarkeedii wa cadmuhaa lafteedii ilaa meytata alaadamiy bini aadanka meydkiisa mooyaane oo waa iska daahir wey xurmaa loo dahiray wasamaki wa ilaa meytata samak iyo waljaraad kalluunka ah, malayga iyo ayaxa mooyaane oo kaa asagu waa iska daahir wey waana xalaal oo waa la cuni mar hadduu xalaal yahay waa daahir dee walmudakaad kii la gowracay mooyaane ila almudakaad oo waxa naftu ka baxday hadday gowrac naftu oga baxdo ah, gowrac sharci ah almubaaxa akluha kii la gowracay mudakaad dabxan sharciyan gowrac sharciyaha la gowracay almubaax akluhaa marka horena cunitaankeedaa xalaal ah waxaan la cuni karin haddii la gowraco gowracu ma xalilay waxaan la- waa in si fiican loo gowraco gowracu waa shardi waxaa kaloo shardi ah shayga markii la gowracayo dee waxaan eh, la- la gowracayaa labuu noqon karaa ma'kuul iyo hayru ma'kuul shayga ma'kuulku uu gowracu xalilayaa hadduu hayru ma'kuul yahay gowrac waxba ma taray ama gowraca baa gowracin waa bakti wey a marka nijaasada la doonaya inaad iska ilaaliso waa nijaasaadkaas khamradu waa nijaaso meeshay kaa gaarto waa inaad iska dhaqdo kaadidu waa nijaaso saxaradu waa nijaaso yani xoolaha digadooda yani saxara- digado- xaarkooda waa nijaaso dhiiggu waa nijaaso malaxdu waa nijaaso alqayx alqay mataggu waa nijaaso lanna waa dhacaam is- tagayuro isbedelay sida yani saxarada iyo kaadida waa dhacaankii qofku yani cuntadii uu cunay sharaabkii uu isu bedelayo mataguna waa saas oo kale uu isbedelaya isagoo isbedelo tagayuray oo ur badan oo doorsoomay buu soo noqonaya marka waa nijaaso walkalbu iyo walkhinziir ey iyo doofaar waa nijaaso waaba nijaaso muqallada ayagu nijaasada midda ugu adag weeye toddobada jeer la dhaqayo wa farcu axadihimaa maca xayawaanin daahirin wey ey iyo xayawaan kaloo daahira iska dhalay doofaar iyo xayawaan daahira iska dhalay taqliiban linijaasa nijaasadaa la qalibayaao waa nijaaso walmeyta meytadu waa nijaaso waxa naftu ka baxday oo aan la gowracin gowrac sharci aan la gowracin waa meyd waa nijaaso day ku taabato way ku nijaasaynaysaa wa shacruhaa wa difuhaa wa jilduhaa wa cadmuhaa meytadoo idilbu dhogorteedu waa nijaaso cidiyaheeda waa nijaaso maqaarkeedu waa nijaaso lafteedu waa nijaaso hada meytadoo dhan waa nijaaso ilaa meytata alaadamiyi wasamak waljaraan walmudakaan afartaasaa laga soo reebay ilaa meytat alaadamiy aadamiga meydkiisa mooyaan oo bini aadamku waa iska daahiro ah, xayan wa mayitan Ah, ina almu'mina laa yanjus xayan wa mayit bini aadankao dhan bay taas yacni ah, bini aadankao dhan baa yaa iska daahira badankiisa hadduu ku taabto kuma nijaasaynayo walaqad karamnaa bani aadam baa ilaahay karaam buu leeyahay ixtiraam iyo xurmo ayaa bini aadanka hadduu doono gaalba ha noqdee jirkiisa aad taabatay kuma nijaasaynayo wax nijaaso oo ka muuqato ay isaga ka soo baxday ama nijaaso kale haddayna ku taabanin taabashada jirkiisaa kuma nijaasaynayso kuma nijaasaynayso wasamak wa ilaa meytata samaki kalluunki meytadiisi mooyaan waljaraadi ayaxa meytadiisa oo waa meytataani xalaalaan xadiidku waa laba meyto oo xalaal ah ma qabnaayo lamaba gowracadee kalluunka iyo ayaxa saasay xalaal ku yihiin marka marba haddii xalaal yihiin oo ayagoo la gowricinba ay xalaal yihiin waa daahir dee waa daahir wey marka hadday jirkoodii aad taabato kuma nijaasaynayaan wاlmudakaad waila اlmudakaad midii la gowracay mooyaane almubaax almubaax almubaaxa akluha cunitaankeedunu xalaasha ah oo shayga xalaasha ah oo in la cuno ay xalaashahay waa xoolahoo kale waa ugaarta yani waxa xalaasha caadiga oo la cuno waxa ma'kuulka ahee xalaasha ah haddii la gowraco si fiican loo gowraco gowrac sharciya la gowraco oo waxa xalqiga laga gowracayana waa in yani labadaa xidid la gooyo yani xulquumka iyo marii'ah iyo wadajeenka labadaa xidid ee labada dhinac marayo waa in la gowraco waxa halkaa lu- dhuunta lagu dhufanayana asna waa in yani sida geel oo kale iyo gorayada waxa dhuunta dheerna meeshaan laga duleeliyahay ayaguna si fiican waa in loo gowra halkaas laga laga gowraco way marka gowrac sharciya markii la gowraco waa daahir markaas sheegaa la gowraca korkiisa aad iska taabad waa daahir wey waana xalaal oo waa la cunayaa dee gowracaas ah marka hadduuna laakiin ma'kuul ahayn masala hadda dameerku ma'kuul ma ah si fiican haddii loo gowraco ka waran gowracu ma xalilayo dee marka hore ma'kuul ma ahayne gowracu ma xalilayo waxa gowracu uu xalilaya shaygii ma'kuulka haddii si fiican loo gowraco waa xalaal hadduu gowracu ka xumaado ama aan la gowracina meyd buu noqoni laakiin midka khayru ma'kuulka ah gowrac iyo gowralcaanba waa meyd asagu Ah, lama cunaba dee Ah, marka waxaa shardiga almubaax akluhaa baa shardiga famataa waktigii laaqad ay la kulanto haadihi nijaasaatu nijaasooyinkan thawba linsaan qofka maradiisa hadday la kulanto ow badanahu badankiisa ow musallaahu meesha uu ku tukanayay ow kayrahaa oo min aljaamidaad wixii qalalna ah maca ruduubatin fiiha fi nijaasa nijaasadii oo qoyan ayaa shay angegan ku taabatay oo fii mulaaqiiha nijaasadii oo angegan yaa midkii ay la kulantay baa qoyanaa ow fii mulaaqiiha maca ruduubatin fii mulaaqiiha shaygii ay la kulantay baa qoyanaa jirkaagaa qoyanaa nijaaso angegan buu taaba maradaadaa qoyanayd nijaaso angegan bay taaba labadooda mid hadduu ang- qoyan yahay aa, nijaasay noqonaysaa soo maa fa in kaana hadduu ahaaday lahaa nijaasa horta waa nijaasoobay shaygii fa in kaana lahaa dacmun aw lownun aw riixun wajaba qasluhaa xataa yazuula marka nijaasadii see loo dahirayaa marka nijaasadii ayadoo qoyan hadday shay la kulanto way nijaasayn ha shay qoyan hadduu nijaasadii la kulmana wuu nijaasoobi soo maah marka nijaasada waxaa loo kala qaadayaa inay dhadhan leedahay ama midab leedahay ama ur leedahay nijaasada cayniyada la yihahda cayniya inay taan kusoo marnay taas nijaasada cayniyada la yihahdo wey marka wajaba qasluhaa in la dhaqaa waajiba xataa yazuula ilaa uu urtaas iyo dhadhankaas iyo midabkaa ilaa uu baabao waa la dhaqi waa la dhaqi Ha. awsaaftaa ilaa ay ka baaba'do wajaba qasluhaa xataa yazuul in la dhaqaa waajiba ilaa uu ka zuulo uma yaziidu wuu ziyaadinayaa fii nijaasati اlkalbi wاlkhinziir sita qasalaatin lix dhaqmoo kaluu ku daray waaxidatun minhaa mamsuujatun lagu daray bituraabin ciid dahuurin daahira Marka- markaad ur hadday lahayd nijaasadu waa ay iyo doofaar iyo wixii ka farcamay waa muqallado midab bay leedahay ur bay leedahay soo ma aha waa la dhaqayaa marka hore markay urtu baaba'do midabku baaba'o dhadhanku awsaafti markay kaa baaba'do yaa kow la dhih lix kalaa lagu dari oo mid turaabta lix kaloo mid turaabta lagu dari markaasi toddobada saa daahir ku noqon ee midabkii oo iska joogo dhicqitaanka intaasaa u shubta kow laba iska dhihi maysid marka hore waa inaad awsaafta goyso midabka waa inaad goyso urta waa inaad goyso dhadhanka waa inaad markay baaba'do kadib baa kow la leeyahay intay doontaba ha kugu qaad wax badan xataa urtaas ee dhaq ah, iyo midabkaas markaad goysaa kow la leeyahay markaasaa lix gala lagu darayaa oo mid turaab tahay wey nijaasada kalena urtii iyo midabkii iyo markay dhammaato markaasay daahir noqonaysa nijaasaadka kale Ah. Waa nijaasadii mutawasitada ee aan kusoo marnay Ah. markii urtaa iyo midabkaa iyo dhadhankaa uu baaba'o ay daahir noqotay marka nijaasatu lkalbi walkhinziirna lix baa lagu darayaa marka ay mid ciid tahay waaxidatun minha mamsuujatun bituraabin dahuurin turaab waxaan hayna meeshiisa ma galay saabuunta iyo waxyaalahan kale wax lagu gooye wax lagu dhaqa iyo waxaasoo dhan ma bedelka ma noqon karaan waa in turaab lagu dhaqo wa turaab waa in lagu dhaqo waa in ciid lagu dhaqo carro la- biyaha lagu darayaa waa la qasayaa markaasaa lagu shubaya wain lam yakun lahaa dacmun wain lam yakun hadduuna u sugnaanin lahaa linijaasati nijaasada dacmun dhadhan dhadhan ma laha wa lownun midab ma laha wa riixun ur ma laha in kaanad hadday tahay min alkalbi waalkhinziir ey iyo doofaar hadday tahay waa muqallade qasalaha sabca qasalaad toddoba jeer buu dhaqayaa waaxidatun mid ka mida waaxidatun mid oo minhaa toddobadii ka mid a mamsuujatun lagu daray bituraabin turaabka dahuurin daahiro wain kaanad hadday tahay min ayri min hayrihimaa min gayri اlkalbi wاlkhinziir ey iyo doofaar keyrkood hadday tahay gasalahaa maratan waaxida ey iyo doofaar ma aha waa nijaasadii kale soo ma aha marka midab iyo ur iyo dhadhanna ma laha waa waa xu- waa- waa xugmiyo oo meesha inay gaartay unbaa la ogyahay soo maha qasalahaa maratan waaxida hal mar keliyuu dhaqaya hal maraa ku filan wayajibu waxaa waajiba sabulmaa'i biyihii oo la shubo calalmutanajisi shaygii nijaasoobay idaa kaana almaau biyuhu hadday yihiin duuna alqollatayn hadday biyuhu yar yihiin see loo dahirayaa nijaasada kayfiyada shayga nijaasada ee mutanajis baa la yidhaha waxa nijaasoobay mutanajis baa la yidhaha shayga mit- nijaasoobay ee nijaasadu gaartay seed u dahiraysaa biyaha waxaa loo kala qaadaya inay badan yihiin iyo inay yar yihiin waan soo marnay qollatayn iyo ka badan waa biyo badan wixii qollatayn ka yar oo qollatayn dhannayna waa biyo yar qollatayn waa biyo fuustada ku dhadhow Aa, qiyaasta fuustada wey ama wax yar baa lagu daray qiyaasaan way la egyihiin fuustada meelaha biyaha badnaantooda intaas ka bilaabanaysa iyo kasii badan marka biyuhu hadday biyo badan yihiin shaygii nijaasada mumtana nijaaso waa soo qaaday waa iska dhexgelin kartaa waa ku dhaqan hasaa rabto ugu dhaqan laakiin hadday yar yihiin biyo qolataynka hadday ka yar yihiin qasab waxaa waxaa waajiba biyuhu inay waarid noqdaan ood korka oga shubto nijaasaduna mawruud ay noqoto ayagii oo yar haddaad nijaasada dhex geliso finish bay noqoni biyaha nijaasoobi marka waa in sabu lmaai cala almutanajis idaa kaana almaau duuna alqolatayn biyuhu hadday yar yihiin waa inay waarid noqdaan oo oo yacni kor la mariyo nijaasadina hoos la mariyo idaa kaana almaau duuna alqolatayn fain adkhala hadduu geliyo almuna- almutanajisu shaygii nijaasoobay fiihi filmaa وفي الماء القليل الذي دون القلتين بيه يراي قلتين كيرا أيو نجاسة دحقلية لم يظهر هرت الشيء نجاسة أها- متنجس كأما نجا ما ظاهر نغني وتنجس الماء بيه نوى نجاسة بيا وملاقيه بيها وحي سيتا بتاع نوى نجاسة عرضي نوى فسادين يا مركا بيه يرى دون دحقلية خلاص نجاسة نغني مركا وإن كرك الله غشو markii markii wax la dhaqanayo dharkii la dhaqayo dee biyaha waa ogeydo saxan baa eh, bahalkan baafka baafka unbaa intii lagu rido dharkii oo nijaasaysan ama wixii u nijaasoobay ayaa markaa lagu dhaqi jiray bal hadda ka warankaas Ah, bahalkiina wuu- dee wuu hayaa soo ma dee biyaha waarid bay ahaayeen biyaha baafka yani markii la dhex dhigo mar haddii lagu shubo oo markaa sidaa loogu dhaqayo korna looga keenayo wuu dahirayaa wuu dahirayaa a waxaa la diidayaa un intaad baafka marka hore biyaha ku shubto biyihii oo baafkii ku jiro inaad ku dhex rida shaygii kaas ma dahirayo laakiin marka hore asagii baa digi biyihaa kor oga shubaysaa wuruudkaa kor aad oga shubayso ayaa dahiraya markaa kaasaa dahiraya biyaha kor oga imaanaya aka fain adkala hadduu geliyo almutanajisu shaygii mutanajiska ahaa fain adkala fain adkhala almutanajisa hadduu geliyo fiihi fil yani fi lmaai biyihii yaraa oo duuna alqolatayn ahaa way fi lmaai aladii duuna alqolatayn lam yadhur shaygii meesha la geliy ma daahir noqonayo mutanajiska ahaa watanajasa almaau biyihina waa nijaasoobaya wa mulaaqiihi waxay la kulmaan waxay sii taabtaan biyahaana waa nijaaso way wayajibu waxaa waajiba عليه على المكلف اعلن الاستبراء من البول حتى يغلب على ذنه أنه لا يعود ويجب وحواجب عليه على المكلف قفك مكلف وحواجب كوا الاستبراء إنه اسكهب صدو من البول كاددة حتى يغلب إلى أقالب نقضه على ذنه ملهيسة أنه أن البول لا يعود إنه سسو نقنين ولا يخرج إنه سسو بحين ثم يستنجي مركز استجونية markaad yacni aad dahaarada aada isticmaalayso istijada wixii khaarij ahoo kaa soo baxay waa inaad ka istijoodo waa inaad ka istijoodo oo iska dhaqdo marka intaada dhaqin horteed istibra lagaa rabaa istibro iyo istinjo waa labo istibra waa in marka hore nijaasada la iska angejiyo nijaasada waa tiraysaa markaasaad iska hubsanaysaa inay go'day waa inay go'day waa inaad iska hubsato waa istibroonaysaa markaa waa iska tiraysaa waa hubsanaysaa xataa iyadoon la tirin waa u kaadinaysaa xoogaa waa yacni waa sugaysaa eh, waa istaagaysaa yacni ka- inay kaadidii go'day oo soo noqonayn Ah, waa inay go'do wey Ah, marka markaad ogaato kaada inuu ana almaw laa yacuud walaa yakhruj uma yastanji markaasuu sijoonaya markaas ayuu sijoonay waxa soo laalaabtana yani saxarada ma aha waa kaalida wey waxa liska hubsada u baahan oo laga yaabo wax yar intay haraan haddana u soo soo dhareeraan waa kaadida waa bowlka wey uma yastanji markaasuu istijoonaya markuu istijoonayo dee kaadida dhaqideedu way iska sahla markii la ogaado inay go-day dhaqitaankeedu iyaduna waa fududahay xagga dhaqitaanka markii la yihahdo duburkaa daran haddana asaga wax kama soo noqnoqdaan laakiin wixii hal mar ka soo baxay sidii looga dahiri lahaa waa in si fiican loo hubsado wey wa yurkii wuu raaricinayaa duburahu dabadiisa xoogaha buu soo yuu soo riixayaa wey macyar maxyar buu soo riixayaa xataa yaqsila ilaa uu dhaqo maa fii dabaqaatihi dabaqaati dubur dabadatan yacni wax ilaaha ugu talagalayo qofku dee markuu saxaroonaya yani ka imaanayso xoogaha wuu isfurfurayaa wuu soo yar wuu soo yar kala baxaya markuu wixiisa dhammaystana wuu noqonaya marka de markaad dhaqayso waa inaad xoogaa soo riixido si w intii soo yaro baxday aad marka u dhaqdo dhaqitaanka uga suuroobo wey waa ina xoogaa qofku uu soo yar riixaya wey xoogaa uu soo riixaya markaasuu dhaqaya wa yurkii duburahu buu raaricinaya wuu soo yar riixaya xataa yaqsila ilaa uu dhaqo maa fii dabaqaati dabada laablaabkeeda wax ku sugan oo min anijaasa wayadlukuhu wuu marmarinayaa xataa yaqliba calaa dannihi zawaala dacmi nijaasati wa lowniha wa riixiha istijada markaad dhaqayso waad dhaqaysaa waad dhaqaysaa waad dhaqaysaa waad ku wadaysaa macnaha ilaa uu maleeyo inay dhaqantay dannigaagaad raba danniga qaalibka haddaad maleyso waa waa dhaqantay markaa nijaasadi waa zuushay caado weeye markaas marxaban xataa yaqliba calaa dannihi wayadlukuhu wuu marmarinayaa xataa yaqliba ilaa u qaalib noqda calaa danihi zawaala dacmi nijaasa nijaasada dhahankeedii inuu zuulay wa lowniha midabkeedii baabaa inuu baabaayo wa riixa urteedii oo marka hore ood dhaqayso oo ku bilaabayso iyo marka dambe isku mid maaha markii shay meesha makaanku markuu dhaqmo yani gacantu xataa way dareemaysaa meesha way yaro adkaanaysaa markay dhaqanto marka hore yani way jilcanayd marka dhaqmada ku bilaabaysa laakiin marka dambe xoogaa way yar adkaanaysaa marka waa dhaqanta markaas wamataa waqtigii laaqat nijaasaatu nijaasooyinkii ay la kulmaan almadkuuraatu lasoo sheegay almaaa biyo hadday ku dhacaan fain kaana qolatayn fain kaana almaau biyuhu hadday yihiin qolatayni qolatayn waa biyo badan qolatayn iyo fa agar wey lam yani lam yanjus ma nijaasaynayo lam yanjus iyo lam yanjis labadii wale ma nijaasaynayo wey yani biyuhu hadday badan yihiin nijaaso ma nijaasoobaya ilaa in khayarat inay dooriso mooyaane dacmahu dacma almaa aw lownahu midabkiisa aw riixa urtiisa biyuhu hadday badan yihiin biyaha badan laa yaxmilu lkhabas nijaasada ma xumbaara yani ma nijaasoobayaan ilaa idaa tagayara dacmuhu aw lownuhu aw riixuhu markay biyaha badan markay isbedelaan awsaaftooda mid ka mida ay bedelanto markaa unbay nijaasoobi marka nijaaso si kasta nijaasaha ugu dhacdo biyuhu hadday badan yihiin ma nijaasoobaya inay isbedelaan mooyaan isbedelkuna waa mid un in laga helo xagga urta xagga dhadhanka xagga midabka mid un haddii laga helo waa nijaaso markaa wamataa waqtigii laaqati nijaasaatu nijaasooyinka ay la kulmaan almadkuuratu lasoo sheegay almaaa biya hadday la kulmaan fain kaana almaau qolatayni hadday yihiin lam yanjus ma nijaasoobayaan ilaa in khayarat inay dooriso mooyaane nijaasadii dacmahu dacma almaa biyaha dhadhankoodii aw lownahu midabkiisii aw riixa urtiisii wayadhuru wuu daahir noqonayaa bizawaali taqayur buu ku daahir noqonayaa bizawaali taqayur ayuu ku daahir noqonayaa biyihii badnaa ee nijaasoobay midabkoodii iyo dhadhankoodiia isbedelay biyihii marka meel bay yani way iska shibbaa laga yiri meeshii ay ku jireen baa loo daayey siday halkii ugu jireen wixii baa iska zuulay urti baa ka baaba'day yani midabkii taqayurka ahaa baa baaba'ay dhadhankoodii baa isbedelay marka daahir bay noqonayaan waa yadhuru biyahaas kasiirka ahe yani awsaaftoodu isbedeshay nijaasada ku bedelmay wuu daahir noqonaya bizawaali taqayur taqayurka iska zuulo wa hadii la zuuliye maaha waa inuu iska zuulo asagu wain kaana hadduu yahay maagii aqala minhaa min alqolatayn qolatayn hadduu ka yaryahay yanjusu wuu nijaasoobi yanjusu wuu nijaasoobayaa bilmulaaqaati la kulan biyuhu hadday mar qalil yihiin qolataynkaba ka yaryihiin nijaasada markay ku dhacdaba waa nijaasoobaya wain lam yataqayar yuusaba isbedelin kuwa taqayur lagama rabo nijaasaba hadday la kulan waa biyo yare waa nijaasoobayaan wayaduru wuu daahir noqonayaa bibuluuqihi gaarsiintiisa qollatayni la gaarsiiyo yuu ku daahir noqonaya biyihii yaraa oo nijaasoobay haddii la badiyo oo qollatayn la gaarsiiyo wax taqayurana uusan ka muuqanin waa daahir daahir bay noqonayaan wayaduru wuu daahir noqon bibuluuqihi qollatayn qollatayn gaarsiintiisa la gaarsiiyey ama gaaridiisa uu qollatayn gaaray ayuu ku daahir noqonaya wa mataa waktigii laaqat inijaasaatu nijaasooyinka ay la kulmaan almadkuuratu lasoo sheegay maayican shay qoyan maayicaasoo hayralmaa aan biyo ahayn tanajasa wuu nijaasoobayaa bimulaaqaatiha la kulankeeda qaliilan kaana aw kasiiran tagayara aw lam yataqayar walaa yadhuru qad weligiina ma dahir noqonay wax maayic ahoo qoyan maayic waxaa la yidhaha waxa dareeraya waxa soconaya dareeraya maayic la yidhaha wax qoyan oo aan biyo ahayn oo daahir noqonaya ma jiro oo daahir noqonaya waxyaalaha maayicaadka caanaha subaga saliidda waxyaalaha noocaas oo kaleeto oo maayicaadka oo aan biyaha ahayn ayagu badnaan iyo yaraan looma fiirinayo marba hadday nijaaso ku dhacdo intay doonaanba ha noqdeen a kun fuusta ha aadeen hadday rabaan waa nijaasoobayaan wey way nijaasoobayaan mana daahir noqonayaanoo taqayur iyo bilaa taqayurna looma shardiyo mana daahir noqonayaanoo dib dambe mana dahaaro oma aqbalayaan si kasta haddii loo badiyo ma daahir noqonayaan wa mataa waqtigii laaqat inijaasaatu nijaasooyinku ay la kulmaan almadkuura maayican shay qoyan oo kayra almaa'i tanajasa wuu nijaasoobayaa bimulaaqaatiha la kulankeeda nijaasada la kulankeeda qaliilan kaana ahaya aw kasiiran ama ca- mid ca- mid yar ha noqdo maayicaas waa subagii waa caanihii waa waxyaalahaas yani waa malabkii waxyaalahaas oo dareeraya oo dhan wey taqayara doorsoonya aw lam yataqayar walaa yaduru mana daahir noqonayo qadu weligi hadda maayic baan leenahay hadduusan maayic ahayn oo u fadhiyo yacni sidaa uma wada nijaasoobayaan shay fadhiya hadduu yahay inta ay nijaasadu ka gaartay unbaa laga goyn laga qaadi inta kale waa daahir Ah, jiir baa wuxuu ku dhacay dooli ama jiir baa wuxuu ku dhacay waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam subag subagu wuu fadhiyey subag fadhiyu ah marka uu dhex galo uu ku dhintay marka maxaanu ku samaynaa baa rasuulka ilaah subag wuu fadhiyaa Ah, alquha wamaa xawlaha yacni dooliga iyo inta uu ku fadhiyo gaararkiisa sidaa u gooya oo tuura inta kalena waa daahir isticmaal maxaa yidhaha hadduu shaygu fadhiyo yacni nijaasada ma gudbin karo qaybta kale ooma gudbin karo intaanu ku egya waa la goynaya laakiin hadduu maayic yahay nijaasadu markay dhin- dhin- dhinac ka taabato kulligii wuu isku soconayaa wuu isgaaraya kulligiis Ah. marka hadduusan maayic ahayn sidaasaa la yeelayaa oo saqoyanayna u fadhiyo laakiin mar hadday macna yani uu maayic yahay khalaas ma daahir noqonayo wey wuuna nijaasoobaya athaanii ka labaad oo shuruudii salaada ka mid ah kaa shardiga koobaad buu ahaa ashardu thaanii shardiga labaad oo shuruudii salaada ka mid ah dahaaratun dahaaro weeye bilwuduu'i walqusli lagu dahaaro qaato qofku waa inuu yani waa dahaaratun can ilxadahayn wey labadii xadatd waa inuu ka daahir yahay wey waa inuu weyse qabo qabays hadduu ku waajibay waa inuu yani uu qabaysto oo wax qabays waajibiyana waa inuu daahir ka yahay dahaaratun bilwuduu weyse waa inuu ku dahaaro qaato walqusl qabays ama alwuduu wuduu'i weysadii fa furuuduhu faradyaalkiisu sitatun lix wey weysada arkaanteedu waa lix alawalu niyatu dahaara niyatu dahaara waa inuu niyoodo lisalaati salaada u dahaaro qaato ow rafci alxadath waa inuu niyoodo ow naxwihima bilqalbi qalbiga waa inuu ka niyoodo maca awali qasli lweji wejiga dhaqidiisa awalkeed marka weysada faradyaalkeedu waa lixi midka u horeeya waa niyada niyadana wejiga markaad dhaqayso meesha ugu horeyso biyaha ku bilaabayso yaa la rabaa inaad niyooto nawaytu dahaarati lisalaat ama nawaytu rafca alxadath ah, ama fard alwuduu yaad ni- qalbiga ku qaban bilqalbi buu ka niyoonayaa maca awali qasli lweji wejiga awalkiisa markaad dhaqayso athaani ka labaad ee furu- fa- faradyaalkii ama arkaantii weysada ka mid a qaslulweji wejigoo la dhaqo wey maca mabda'i tasdiixi ljabhati ilaa muntaha daqan ومن الأذن إلى الأذن آه مركا وجهي وإن أدقضه ويسده waxaa ka mid ah faradyaalkeedii yani waa faradkii labaad yani qaslu wajhi way wajiga oo dhan waa inaad dhaqdo waxa waji lagu magacaabo oo dhan waa inaad dhaqdo oo maxnaha yani intee noqonaya wajiga dhirirkiisu waxa weeye yani maca mabda'i tasdiixi ljabha jabhada fidsankeeda meesha jabhadu ka fid yani wejigu ka fidsamayo waa timaha iyo meesha iska galaan wejiga ilaa muntaha daqni lafgareedkaas halkaa laga gaaro duulan way xagga dhirarka wa min aluduni ila aluduni cardan xagga ballarkana waa dhegtaa iyo dhegtaa inta udhaxayso intaa waa inaad biyaha si fiican ugu camimto aada gaarsiiso wey ilaa baatina lixyati rajuli ninkii garkiisa garkaa baadin gudihiisa mooyaane wa caaridayhi labadiisi labadiis labadiisi hareedgaab yani caarid iyo lixya waa kala labo oo laftaan yani wixii ku joogo intan intan koraa la yidhaha caarid intana lixyaa la yidhaha lafta halkaas ku eg intaas hore ayaa lixya la yidhaha tanna waa yani waa hareedkiio waa caarid wey marka ninka garka weyn hareedkiisuna aada u weynweyn yahay yani wacaaridayhi alkasiifayn gudaha inuu ka dhaqo waxba waajib kuma hadduu mar gar weyn yahay oo garkiisuna ishaysto oo markuu ku hor taagan yahay oo hadlayo jirkiisa aadan arkaynin bashar yani jirka kuma muuqdo garka dhexdiisa dimo badan buu leeyahy oo ishaysto wey kaa marka inuu gudaha ka dhaqo waajib kuma korka besuu ka dhaqayaa laakiin hadduu garku yar yahay daahir iyo baatim inaa ka dhaqdo wey hore waajibay kuu tana hore hoos ka dhaqdo a ilaa baatina lixyati rajuli ninkii garkiisa baatinkiisa mooyaane wa caaridayhi iyo labadiisii hareedgaad alkasiifayn ee badnaa markaas garkaa weyn iyo hareedkaas weyn baatinkood in dhaqa waxba waajima ahaaliduka saddexaad gaslulyadayn labada gacmoodoo la dhaqo way macal mirfaqayn ilaa xusullada wey araabic masxu aqali shay-in shay kan oogu yar oo la masaxa weeye min basharati ra'si madaxa jirkiisa ow amase min shacarihi timihiisa wey idaa lam yakruj hadduusan baxaynin almamsuuxu kii la masaxayay oo minhu min ashacri ka mida bilmaddi markii la jiido can xaddi ra'si waa inuuna ka bixin wey masaxa waxa ugu yar baad ku kaaftoomi kartaa madaxa jirkiisa meel haddaa ka taabato meel yar haddaa ka taabato wuu kugu filaya masaxa timaha madaxa haddaad taabatana walow bacda shacratin tim barkeedba allah ka dhigo haddaa meel ka taabatana wuu kugu filaya timaha laakiin shardi bay leeyihin markay masaxa kugu filnaanayaan timaha timuhu waa inayna ka baxeen can xadi ra'si madaxa yani timo dheer waa inaysan ahayn oo madaxa timihiisa qaybta inta u jiifta intaa loo jiidayaa qaybta marka inta laga soo qabto waa inayna wejiga imaanaynin kuwa inta laga qabto waa inayna madaxa ka baxaynin halka qoorta ama garbaha aysa tegayn kuwa inta laga soo jiido waa inay inta imaaneyn marka can xadi ra'si waa inayna ka baxin timo gaaban marka hadduu qabo timaha yar madaxa ka masaxaya koruu ka masaxaya ama jirka hoosuu taabanaya masxu aqali shayin min basharati ra's ow min shacarihi wey timihiisa idaa lam yakruj yani mamsuux idaa lam yakruj hadduuna bixin almamsuuxu alshacru lmamsuux timkii la masaxayey minhu minhu min almamsuuxu kii la masaxayo minhu min ashacri ka mid ah bilmaddi jiididda markii lasoo jiido can xadi ra'si waa inuuna ka bixin alkhaamis kan shanaad oo arkaantii yani faradyaalkii weysada ka mid a gaslu rijlayn labada lugood oo la dhaqo weeye maca alkacbayn ilaa anqowyada asaadis tartiibuhu kamaa dakarnaa waa in saa loo tartiibiya dee niyada waa in la helo qaslu lwaji qaslu lyadayn masxu raas qaslu rijlayn tartiibkaa waa in la helo saa loo kala hormariyo wey wayajibu waxaa waajiba fi lwajhi waxaa waajibi walyadayni waxaa waajibi warijlayni waxaa waajibi gaslu juzin fowqa xuduudiha min jamiici jawaanibiha wejiga markaad dhaqayso gacmaha markaad dhaqayso lugaha markaad dhaqayso meeshii laguu xadeeyey waa inaad xoogaa ku darto madaxa wejiga markii la dhaqayay dhirirkiisu waxaan ihi min mabda min mabda'i tas maca mabda'i tasdiixi ljabha wejiga iyo timuhu meesha iska galaan buu ka bilaabanaya laakiin markaad dhaqaysa waxaa waajib ku ah qayb timihii ka mida inaad kusoo qabato juz waa inaad kusoo qabato sababto waxaa weeye waman laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wey haddaadan timaha qayb kusoo qabanin wejigii baad qaar ka tegaysaa wejiga dhaqitaankiisii ayaad qaar ka tegaysaa gacmaha ilaa anqawiyada har yani ilaa suxullada ilaa jaqalada ama suxullada har dhaqo suxulka korkiisa waa inuu kusoo qabto haddii kale haddaad tira suxulkan ku qabanayaa qayb baad ka tegaysaa lugaha ilaa anqawyada anqawga waa inuu ka kormariyo marka juz baa waajibi juz wayajibu fi lwajhi walyadayni warijlayn gaslu juzin fowqa xuduudiha meeshii loo xadeeyey juz waa in korka yani kor la ziyaadiyo waay korkeeda waa in laga soo qabo min jamiici jawaanibihana waa in laga dhaqo dee dhinacyahana waa in laga dhaqo de ah min jamiici jawaanibiha wa an yajriya almaa waxaa kaloo waajiba an yajriya almaau biyuhu inay socdaan bidabcihi calaa jamiici ajzaa'iha markaad weysaysanayso xibnaha weysada biyihii ayagoo sidoodii ah waa inay maraan biyaho saafi ah waay hadday xibnaha xibinkaaga ku sugan yahay wax biyaha beddelaya oo doorinayo dee ma ansaxaysa horta waxaa iska dhaq gacmahaagii yacni baa gawaari iyo waxbaad samaynayso yani garaase iyo labayo toban shay oo wa- wasaqay gacantaadi leedahay dhiiqa iyo waxbaad ku xidhinayso leedahay gacantii markaad biyihii saa u marisaybo waxay noqotay wax doorsoonaa ka qulqule dee weyse lama gaari taa weysada ma ma- ma anfacaysee marka hore waxaa iska dhaq marka waxaa dhaqda kadib yaa weysaysanaysaa marka biyuhu ayagoo nadiifa inay socdaan baa la doonaya ximinka maraan wa an yajriya almaau bidabcihi sidoodii waa inay ku maraan calaa jamiici ajzaa'iha yani ajzaai lwuduu we wa yubdiluhu waxaa burinayo weysada waxaa burinayo kullu maa kharaja wax alla wixii ka soo baxa min alqubuli wadubur waxa yani farjiga iyo dabada wax alla wixii ka soo baxo Ah, alqubul maxalulbawl wey shikaadadu ka imaato duburkuna waa maxalulqaa'id wey marka labadaa dariiq labada wado maa kharaja min asabiileyn waa ku ohan jira labada wado wax alla wixii ka soo baxo yaa weysada burini kullu maa kharaja min alqubul wa dubur caynan baa burini wax muuqdo oo la arkayo wey wa riixa neefti baa burinaysa neef hadday ka soo baxdana waa burinaysa weysadii wa lamsuhumaa ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيره ولو لولده صغير أيا برني دبر يا قبل هذا تابت آه هذا تابت ببطون الراحة أو بطون الأصابع أنت عدوي أنت عدوي إزدبوليسو هذا تكون تابت قبلك فرجك أما الدبضة هذا كنت تابت ويسدو ويبري min nafsihi asagaa iska taabtay isaga weysada iska jebiyey ow gayrihi qof kaloo ka taabtay walow liwaladihi saqiir canugii yaraa ee hadda dhashayba ha noqdo wuu ka jebinaya weysada waa jebinaysa mar haddii duburba la taabto quba la taabto raabuduun raaxana lagu taabto calaa cashar weysada waa buraysa wa talaaqii basharatay dakarin wa unthaa balaqaa xadda shahwati laysa baynahumaa maxramiya binasabin aw ridaacin aw musaahara bilaa xaa'ilin yaa burini waxaa kaloo weysadii buriyo Ah, basharat talaaqii basharatay dakarin wa unthaa lab iyo dhadig lab iyo dhadig rag iyo dumar labadaa jinsi jirkoodii oo istaabto jirkoodii oo istaabto labadaasoo balaqaa gaaray xadda shahwa xad la ishtiheeyay gaareen guur baa ka suura ag yani guur loo ishtiheeyo ayay gaareen laysa baynahumaa maxramiya maxramna maa wax maxram oo ka dhexeeyana ma jiro binasabin u maxrama ow ridaacin u maxrama ow musaaharatin wey maxramku intaa ugu ah soo ma nasabka toddobaa xaaraamka ah toddoba dumarka ka mid ah yaa nasabka maxramkuugu ah wayse kaa jebinino maxramkaagi awood ridaacana toddobadaas un way toddobadaas oo kalena waa ridaaci afar iyo toban sooma Ah, afarna waa musaaharo afarna waa musaaharo waa guurka way xagga xididka way ee ku imaata Ah. ummu zawja iyo rabiiba iyo zawjatu labi iyo zawjatu libni way afartaana waa musaaharo xagga guurka xarimay guurkaa xarimay xaaskaaga hooyadeed waa hooyada oo maxram bay noqoni weyse ma jebis gabadha rabiibada ah xaaskana aada guursatay ood la seexatay ood is aragteen gabadha ay dhashay nin kale u dhashay taana waa rabiib maxram bay noqon gabadhaadi mar hadaad ga- hooyada aad isla seexatay waay wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna waay Ah. marka waa in yani hooyada aad is aragtaan markaasay gabadho xaaraam kaa noqon oy maxram noqoni haddii laakiin aas arkin nikaaxa keliya gabadho xaaraam kuma noqonayso hooyaduna gabadha nikaaxeeday xaaraam ku noqotaa sodoqda waxay xaaraam ku noqoni gabadha caqdiga keliya inaa is aragtaan xadabo shardi ma haddii gabadhanba lagugu meheriyo oo ina is arkin oo sida ku kala tagtaan ama ay dhimato hooyadeed xaaraan bay sidun bay maxram kaaga tahay nikaaxi caqdigii bay xaaraam ku noqotay hooyadu gabadhuna yacni la seexashada hooyada lala seexay yay xaaraam ku noqonaysaa marka rabiibada iyo sodohda umu zawja iyo bintu zawja ah zawjatu abi waa aayada ama eedada ah waa hooyadaade marka aabbaha xasiis hooyada in u noqonaysa waalid bay kuu noqonaysa ah zawjatu libni wiilkaaga gabadha uu qabana gabadhaadi bay noqonaysa afartaana waa musaharada marka sideed iyo tobankaas waxna waa lagu dardaraaye sideed iyo tobankaas way maxa- gabdhaha maxaarimta ee caadiga loo yaqaano Aan yani guur ka suuroobaynine yani ni- ah, wayse kaa jabinine Marka, maxram marka haddayna ku ahayn laysa baynahuma maxramiya binasabin aw ridaacin aw musahara bilaa xaa'ilin bay haddana istaabteen wax u dhexeeyaa ma jiro hadduu waxun xaa'ila u dhexeeya hadduu doono khafiif ba ha noqdee waysada ma jabine marka qof ajnabi ahoo taabatayna weysaday kaa jabinte alxaasilku kaasun wey qof ajnabi hadda jirkiina u istaabto qasad iyo bilaa qasad waa isku mid wey a wa zawaalulcaqli baa weysadii jabini caqligii oo zuulo ilaa man naama qofkii seexda mooyaane qaacidan asagoo fadhiyo mumakinan makaniye makhalfahu yani xalqata duburihidhe mumakina asagoo malkiye xalqata duburihi wamaa xawlahaa ayuu yani min alardi dhulka makaniye marka wa zawaalulcaqli caqligii oo zuulay weysada ku burtaa binawmin aw kayri hurdo ama kayrkeed caqliguba hadduu tago weysadu way jabi ilaa man naama qaacidan qofka asagoo fadhiyo seexday mumakinan xalqata duburihi wamaa xawlaha min alard si fiican buu u fariistay marka kaa weysadu kama jabaysa wey wa ama alguslu fayajibu cala alrajuli walmar'ati idaa kharaja liaxadihima maniyun fii yaqdatin aw nawmin walow qadratan Ah. marka ka labaadna waa qabayskii wey qabaysna waa inuu ku daahir noqdo qofka dahaaradii dahaaratun bilwuduu walqusli dee qusliga asaguna yani wuxuu yeelanayaa arkaan buu asaguna yeelanaya Mhm. halkaa iska joogo sala allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi